ma hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay ma galabta garoonka diyaaradaha ee boosaas waxaa soo gaaray garaad jaamac garaad cali haddaba wasiirka xogeenka wasaaradda dekedaha ee dowladda puntland wasiirka xogeenka wasaaradda dekedaha injineer maxamed ciise lacale ayaa khadka taleefonka ee magaalada boosaaso goorhaweed kula xidhiiday ciigaag online ayaa weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo sida garaad jaamac galabta looga soo dhaweeyey magaalada boosaas ee xarunta ganacsiga puntland wasiir faahfaahin naga siiyo sida garaadka loo soo dhaweeyey maanta garaadyaala garaa garaad cali garaadtaaba saacaddu markay ahayd shantii oo daqiiqada ayuu kasoo degay eeraboortka caalamiga ah ee boosaaso ee bandarqaasin tirada si lixaad leh dawlad shicib cismo uqaal aqoon-yahano looma kala harin garaadka halkaas si fiican oo diiran loogu soo dhaweeyey isagoo kasoo jeeday kasoo duulay magaalada jabuuti garaadka kadib baabuur gaadha iyo dadweyne gaadh boqol iyo konton gaadhi ayaa lagu soo dhaweeyey oo lagu soo lagu soo geldiyey ilaa hoteelka caalamiga ee baa bandarraami la yidhaahdo bandarraami la yidhaahdo ayaa halkaas ayuu ya loo sii loo hogaanka loogu sii qabtay oo uu gaadhay dadweyne fara badan intii magaalada dhex marayey ayaa caleemo qoyan gacan salaan waraxyo fiic fiican ayuu lagu soo juulayey garaadka halkaasuu degay
wasiir injineer maxamed ciise lacale boosaaso garoonkeeda ilaa baanroma waa meel aada u kala fog wadooyin badan ayaan u dhexeeya intaama ciidamada ammaanka ee puntland ayaa xidhay wadooyinka shacabkana miyuu tubnaa miya
agaagaarkiisa iyo hortiisa iyo dhinacyada waxaa ka socday otootooyinkii loogu talagalay inay wadooyinka badneeyaan ilaa lix otootoe oo dadkii loo tababaray wadooyinka oo ciidan iyo ciidamada amniga ayaa banaynaya wadada oo dhinacyada ka raacaya garaadka gawaarida galbinasa ilaa hoteelka bararaama wasiir waxaad ii sheegtay in wasi- garajaamac si aada lagu soo dhaweeyey boosaaso dawladda puntland iyo shacabkuna ay soo dhaweeyeen iyo ganacsada weliba ku dhaqan gobolada magaalada boosaasaba garajaamac markuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee badarkaasim international airport saxaafadda puntland ma la hadlay iyo saxaafadda caalamkaba maxause u sheegay
garaadkaasi markuu kasoo degay wakti gaaban bay ahayd garaadka wixii war saxaafadeeda waa garaad dhaqan weeye duco iyo salaan iyo dadkii oo sida loo soo dhaweeyey dhaweeyey uu gudaadinayay ayuu garaadku iyo hool loogu talagalo markii dambe oo uu dadku u sheegay inuu hadda waktigii salaada soo galay oo maqriba dabeedna gadaal ay kulaysan dooneen dadweynihiisa iyo dawladdiisa uu u warrami doono kadib
wasiir haddaan su-aal kale ku weydiiyo jaamac garaad cali boosaaso soo gaaray garabta sida adigu aad noo xaqiijisay jabuuti waxaa ku sugnaa iyana siyaasiyiin kale wasiir maxaad nooga sheegi kartaa halka ay iyana ku sugan yihiin ama miyay la socdaan oo waftiga miyay la wehelinayeen
ha hadda ka jawaabi maayo oo garaadku war nakama nagama siin dana gaar oo ay leeyihiinna way u hadheen war faahfaahinsan intaa dheerna hadda waktiga ii saamixi maayo ama ama xogta aan ka hayaa ii saamixi dhinaca kale okay dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo mudane wasiir garajaamac intilag ayaa laga yaaba inuu sii joogo magaalada boosaaso maanta adigu aad kusoo dhaweysay wasiirada kale aad horkacaso
waxaa soo dhaweeyey saa kugu shee hore intee buu joogayaa booqashada intii intee lagaga dhaqate waxaa saa horeba kugu sheegay waxaa soo dhaweeyey golihii wasiirada ee halkaa ku sugnaa xukuumada xukuumadda puntland odayaashii dhaqanka meeyarkii taliyaashii ciidamada dadka dadkii oo dhan aqoonyahanadii dadweyne fara badan ayaa oon xad xaddaafa ayaa kusoo dhaweeyey intuu joogayana waa dhulkiisii inta uu uu bulshadaysaa soo dhaweysay dadkiisa uu soo dhaweeyey intay ay qancayaan wuxuu ku sugnaanayaa boosaas wasiir goormaa laga yaaba inaan shiro gaara idinku aan gulihina wasiirada aan soo dhaweeyo ama dadka aqoon-yahanada saraakiisha ciidamada maadaama xilligan bacda salaada maqribka inagu soo dhow yahay goormaa laga yaaba inaan shiro mudana wasiirad la yeelataan garaad saamacan garaad cali
brofessorku raaci lahaa balaanku raaci lahaa garaadku weli lama dejin marka marka balaanka uu raaci doono iyo siduu wax u baabi'aya siduu u warramaya ay soo baxdo dee hadda inuu soo degaya markaasaan faahfaahin ka bixin doonaa aad baad umahadsan tahay injineer maxamed ciise leecla wasiirka xogeenka wasaaradda dekedaha dowladda puntland oo khadka telefonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada boosaaso ee caasimada ganacsiga puntland soona dhaweeyey waftigii hogaaminayay garaad jaamac garaad cali oo isaga gooraba kasoo degay international badar qasim international ee garoonka boosaaso wasiir aad baad umahadsan tahay wareysiga inaa siisay ceeag online
waa inaan mudaan